walow alaba suldaanun hadduu suldaan doono man haweeney dukirad lagu sheegay bisuu'in xumaan lagu sheegay fa ajhad naxdintii bay ilma soo tuur bumilaljiniinu urjiifka waa la magdhabayaa waxau sheeku leeyahay haddii suldaankii ama qaadigii ama dee cid mas-uulihi ay dalabtay wacdo gabadh lagu sheegay xumaan oo la yidhi xumaan bay samaysay buu ihi soo qabta halkana la keen markii dabeedna samankii loo dhibay ama askartiiba ay aragtay ayaabay argagaxdayoo ilmo caloosheeda ku jiray baa ka soo dhacay duminal jiniinu ilmaha waa la magdhabayaa markaa urjiifka waa la magdhabayaayo ninkaa suldaanka ee amarka bixiyey tolkii ayaa lagu leeyahay urjiifka oo quraa lagu magdhabaya quraduna imika waa shan halaadun addoon ba ahayd markii hore shan halaad baa lagu magdhabaya haddii aanu dee wax weyn ahayn markaa bisu-in taawi yidhi waxba qayd maaha ee haddii masalan dee daynba lagu leeyahay waa la mid haddii xataa dee beenba la sheego oo qofku been sheego deedna sidaa ama qaadiga laga sheego wa halkaasaa lagaa doonayaana iyaduna waa la mid markaa suldaankana dee waxaa la mida cid aliyaaliyo cid kasta oo laga haybadaysanayo ayaa iyaduna la mid ah marka dee dumarada iyo siraajudiin albulqini baa yidhi bal intaan loo yeelin ama aan wax loo weydiin dee in layska hubsadaa ayaa haboon aba intaasay dee uriya wax leedo u ka soo dhacday walow wadaca hadduu dhiyo sabiyan ilmo ayaa fii masbacatin meel oo bahalaleeya ayuu dhigay faakalahu sabucun bahal baa cunay falaa damaana mag laguma le ninka halkaa dhigay waqiila waxaa la yidhi lam yumkinhu haddaanay suurto gelaynin intiqaalun ka wareegidiyo haddaanu ilmaha iska wareegi karayn halkaa damina wuu magdhabaya waxau sheeku leeyahay nin baa sabi ilma qaaday markaasaa wuxuu dhigay fii masbacatin masbaca waa dhulka bahalaha badan dhul bahala badan ayuu dhigay faakalow sabucun markiiba waraabaa ula yimi ama bahalka oo di ka siiyey falaa damaana calayhi ninkii dhigay meeshaa magdhow laguma lahaa maxaa yeelay waxay leeyihiin dee dhigidda uu halkaa dhigay ihlaag maaha dhigidda uu halkaa dhigay may halaagin yacni bahalkana dee isagoo afka uma gelinin ee sida qaalibkaa dee bahalku waaba ka cararaa bay yidhahdeen dadka markaa saas ayay ku colaynayaan qiil baa wuxuu leeyahay maya haddii aanay suurto gelaynin ilmahaasi inuu meeshaa ka wareego oo masalan dee waaba ilmo yar ama waa mid iska daciifa damina waa magdhabayaa maxaa yeelay isagoo aan dhaqdhaqaaqba lahayn oo aan wareegi karaynin marka meeshaa la dhigaa ihlaag baa lagu tirinaya marka halaag baa lagu tirinaya mar hadday xaaladu sidaa tahay markaa sabiga dee baaliqa ayaa ku baxayo oo isagu khilaaf kuma jiro sabigaa masbacadana haddii aanay ayana meel dee aan bahala iyo waxba lagu ogeyn haddii uu dhigo ay oo bahal uu dabeedna sidaa ku cuno damaan iyadana laguma le walow tabica hadduu la raaca bisayfin haariban minhu midka ordayu sayf la daba cara fa ramaa nafsahu nafdiisi uu bimaain ku tuuray aw naarin ama aw min sadxin ama meel sare falaa damaana mag ninkaa u celiyanayo laguma leh ee walow waqaca hadduu dhaco jaahilan isagoo ka jaahila licamalin dhala'aan buu dhacay ow dulmatin ama madow damina waa magdhabaya wakadaa low in khasafa bihi hadduu la goo saqfun fii harabi oradkiisiina waa lamid sida sax haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay nin baa la daba cararay nin kala seef walow tabiica bisayfin hadduu la raaco la daba galo hariban mid ka ordaya dee seefta hubun baa looga jeeda mindi buu la daba caray ama seef ama qori buu la daba caray taw buu ka yidhaysana taw buu ka dabayey ninkii argagaxba ilaahay ku duro faramaa nafsa bima berkada halkan unbuu dalaq isku siiyey ama ceeb aw naarin ama cashiish meelaha lagu gubo unbuu dhex galay ama ceelba aw min sadxin ama dee meel dheer una biriishkaas unba bay isla dhaceen oo dee waa iska tuuray ama buuriyo waxbuu iska tuuray falaa damaana wax magdhawo laguma leh kaa daba ordayey maxaa yeelay dee qofkani isagaa nafdiisii halaagay nafdiisiisa kani sabab unbuu la yimi oo daba oror unbuu la yimi dee so- mubaasharadana waxa laga horma sababta iyo mubaashara markay kulmaana mubaasharadaa la hormariya qofkan isagu sabab unbuu keeno wuu daba ordayey maxaa markaa sababkii noocaas ha baabiiyey dee baashiridan uu qofka isagu la yimi wixii uu ku halaagsamay dee waa qof ceel qoday oo kaleo dabeedna mid kale uu gunta udhigay dee markaa waana qof wax kala garanaya hasabi yaroon mumayizan ama majnuun aan midkoodnaba tamiizinayn iyada waa la damaanaya haddee wuxu uhi falo waqaca kii ordayey hadduu meeshaa ku dhaco jaahilan isagoo ka jahil oo lecama ninkuba waa indhalaaleeriyanay ow dulmatin ama madow o habeen bay haydo dee ceelunbu dalaqiri isagoo la eriyanayo damina markaa kii eriyanayay wuu mag dhalaya mar hadday xaaladdu sidaa tahay maxaa yeele qofkani dee markaa umuu qasiyey nafdiisa inuu halaago markanuu ama indhaalaayu meel ka duulay ama waaba indhaqabeeye mugdigii u meel ka dhacay isagoo ninkan uu ka ordayaa nafdiisa inuu halaago umuu qasayn ninkan eryanayeyna isagaa dee ninkan u dhibaateeyey inuu halaaga galo wakadaa lam khasafa bihi hadduu la go-ana waa la mid saqfun fii harbi markuu cararayey haddii meeshuu cararaya saqaf la go-o ayadana wuu magdhabaya ka hordaya fida sax haddaan qaban maxaa yeele isaga ayaa dee ku xambaaray orodkan oo shaygan u baahiyey walow sullima haddii loo dhiibo sabiyun ayaa ilaa sabaaxin kuwaasoo dabaasha yaqaanee dabaasha waxbara ayuu dhe liyucallimahu si u baro faqariqa ilmihii baa dabeetana qarqoomay wajaba diyatuhu magtiisi waa waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay haddii loo dhiibo sebi ayaa waxaa loo dhiibay ilaa sabax mid oo dabaasha yaqaan oo dadkaa dabaasha waxbara ah ayaa loo dhiibay liyucallimahu si uu dabaasha u baro dabeedna si u waday faqariqa waar sidaa dheh iyo sidaa dheh buu yidhi oo dabeedna waa quusayba ma isagaaba soo geliyeyoo halkiibuu ku quusay wajaba diyatuhu magtiisii waa ku waajibaysaa dee kaa waxbarayay tolki ayaa magtiisii lagu leeyahy maxaa yele isaga ayaa haleeyey markuu hi anaa barayana inuu ilaaliyo ayuu islaazimiyey markaa diya shibulcamdiya ayaa lagu leeyahay tolki waa macallin unbuu ka dhigan yahay dee isyidhi yarkii yar dhangadeey oo ilaahay ka raaciyey wayadmanu qofkii waa magdhabayaa bixafri bi'rin ceel qodidii cudwaanan collaytan iyo yacni gardarro uu qoday laa fii milkii hadduu ka qoday ma waa mawaatin iyo meel aan wax lahayn cidi lahayn wuxuu sheekhu leeyahay waxa uu qofku magdhabayaa wixii k ka yimaada bixafri bi'rin cudwaanan hadduu ceel u qodo si collaytan ah iyo xadgudub ah hadduu ceel u qodo wixii ceelkaa ku yimaada ee wax ku wax noqda wuu magdhabayaa qofkaas oo maxaa la odhan karaa cudwaan weeye ama xaqdarro ayuu ceelkan ku qoday ama xadgudub buu qoday maxaa la odhanayaa masalan dee meel cid kala leedahay bu intuu iska tegey ayuu ceel ka qoday ama meel ay cid wada leeyihiin buu ciddii kaloona ogolaan ka qoday ama waddo ayuu ka qoday cidhiidhi ah waxa allaala wixii markaa wax ku noqdaa wuu mag dhabayayo ama aadami ama xoolo ah mag ayuu ku mag dhabayaa xoolihi hadday wax ku noqdaan iyagana waa mag dhabayaa laakiin waxa shardiga marka masalan qofkaasi uu ceelkaa u qoday wax ku mag dhabayo horta cudwaankii iyo xadgudubkii waa inuu sii jiraa ilaa intan lagu dhacayo milkii kayr ha ka qote e haddii kii lahaa ugu ogolaadu idhaahdo waa kuwa hagaagsan dee ha ku qodnaado hadduu idhaahdo ninkii ma magdhabayo ama masalan meeshu ceela ka qotay buu milkiyeyba waxaa kaloo la shardiya inaan mubaasharo kale meesha imanin ninkani ceelka halkaa ha ka qode hadduu mid kale ku rido ama qofku uu nafdiisa ku rido dee qofkii magdhow markaa lagu yeelan maayo qofkii magdhow markaa lagu yeelan maayo laa fii milkihi wa mawaatin laa walaa yadmanu bixafri bi'rin fii milkihi qofku laakiin hadduu ka qoto ceel milkigiisa hadduu ka qoto meeluu isagu leeyahay ma magdhabayo wixii ku yimaada ha yeelay tacaddi qofkaasi ma samaynin waa marka dee uu ogeysiiyey ninka maaligahi meesha inuu ceel ku sugan yahay ama ay dadka u muuqato ninkan dee soo galayna qof iska ilaalin kala yuu yahay haddii laakiin masalan dee aanu ogeysiinin qofka usoo galayna qof indhalow yahay waa magdhabaya markaa masalan waxaa kaloo ku magdhabaya hadduu aada u ballaadhiyo oo masalan dee ilaa labaatan mitir oo kale hadduu ka dhigo ama masalan dee dad jaarkiisa iyo u dhaweeyo deetna si ay wax ugu noqdaan taa lafdeeda waa magdhabaya wixii ku yimaada wa mawaatin walaa yadmanu bixafri bi'rin fi mawaatin hadduu ka qodo qofku meel mawaada meel aan cidina lahayn hadduu ceel ka qodo ayana ma magdhabayo oo u qodo tamalluq ama irtifaaq yacni aada milkidid ama yacni aada yar dheersatid oo intaa masalan reerkaagu ag degan yahay una iska u qodo isagoo milkigiisa ka qoday ayuunbay lamid xadiid imaamu muslim uu warinaya albi'ru jarxuha jubaarun saxiixo saxiixulmuslimka ku sugan ayaa rasuulku wuxuu uhi ceelka waxyeeladeedu waa jubaarun waa hadug caga soo qaad ma leh hayr madmuun weeye marka waxay ku cambaareen culimadu kaa dee uu qofku meesha mawaadka ama milkigiisa ka qotay lakin hadduu meelo kale la tago dee tacaddi bay noqonaysa iyo xadguud minu qofkaasi wey marka dee milkigiisaasi mawaadka ha ka qotee waa inaanu tacaddi lafdeeda aanu ku samaynin sidaynu sheegnay oo masalan aanu dee cid kalena ku dhaweynin isla markaa tawsiicin aada u badanna waynaan ku samaynin walow xafara hadduu ka qodo bidihliizihi yani daaradiisa ama qolqolkiisa hadduu bi'ran ceel ka qodo wadacaa rajulan nin dabeedna u yeedho fasaqada uu ku dhaco fal adharu damaanuhu inuu magdhabayo wey waxau sheeku leeyahay haddii uu ninku ka qodo bidihliizihi dihliis waa kelima farisiya mucaraba waa kelimad farisiya oo macnaa la carabiyeeyey markaa dihliis waxa weeye waa halkaasun adigu qolqolkiisaas ma gurigiisa markaa daaradiisaa hore weeye haddii uu ceel halaa ka qoto wadcarajuna nin bu uhi war kaalay waana bartii la soo marayay ninkan u yeedhayna ma oga siduu isaga soo socday baa ninkii fasaqada guntu ugu dhacay dee mugdi baa jiray ama waabaindhala faadharu damaanuhu ninkaasi waa magdhabaya ninkaas maxaa yeelay isaga ayaa ku dagay kana nafdiisa inuu halaago dee uma qadsiin diyatu shibilcamdi baa lagu leeyahay ow bimilki gayrihi buu ka qoday ceelka meel cid kala leedahay ow mushtarakin buu ka qoday bilaa idin famadmuunun waa la magdhabaya ow biariiqin dayiqin waddo cidhiiriya ayuu ka qoday yaduru lmaarata kuwa maraya dhibaya fakadaa saas oo kala wey ow laa yaduru ama aan dhibaynin waadina alimaamu imaamkiina waa fasaxay falaa damaana magi ma jirto magdhow ma jira wailaa haddii kale waad eegi fain xafara limaslaxatihi hadduu uqoday fadamaanu baa guudkiisa oo limaslaxatin caamatin buu uqoday falaa fi lahari haddaan qabano damaan kama waajibayo waxau sheeku leeyahay haddii uu ninku ka qodo ceelka bimilki gayrihi meel cid kala leedahay ayuu ka qoday isagoon ka fasax qaadan ayuu iska qoday ow mushtarakin ow bimilkin mushtarakin meel la wada leeyahay isagii cid kala leedahay bilaa idnin min shariik isagoon kii kalay wada lahayn ogolaansha ka haysan buu ka qotay famadmuunun qodidaa uu meelaa cid kala leedahay ama meelay cid wada leeyahi oonuna ogolays ogeysiinin ceelkaa uu ka qotay wixii ka yimaado wuu magdhabayaa oo tacaddi ayuu sameeyey qofkaas waa wayadman bixafri bi'rin cudwaanantii bay mithaal u tahay ama sharax oo kale ow biariiqin dayiqin yaduru lmaara amaa wuxuu ka qoday waddo yaroo cidhiiri ah oo dhibaya markaa dadka marayaana waa ku dhibaatoonayaan fakadaa sidaas ayuu damaankiisa ugu waajibayaa walow xataa dawladdaba fasaxa ka soo qaatee mar haddii waddo yaroo cidhiidhiya oo dadku ay ku dhibaato mudanayaan uu ceel ka qoto walow fasax kasta ha la siiya wixii ku yimaada wuu magdhabaya qofkaas wuu magdhabaya aw laa yadaru amaa haddaba ma dhibayo meeshanuu ka qotay waa dariiq weyn dariiqa waasica ama waddada bartankeedii u ka leexiyo koono yar oon dadku waxba yeelayn buu ku nabay waa zina imaam imaamkuna wuu idmayo bimacnaa maamulka iyo dawladda markaa jirtana qodashada meesha ah idan ayuu ogolaansha ayuu kasaa falaa damaana ninkaas magdhow laguma laha wixii godkaa ku yimaada ee ku dhaca hadduu markaa maslaxadda dadkao dhan u qoday iyo hadduu maslaxadda nafdiisa u qorayba wax tacadiya qofkaasi ma samayn mar haddii wadaduna ile dadku way ka wada dhaxaysaaye ay weyn tahay oo dhinacna uga bayday maamulkana ogolaansho ka haysto ninkaasi wax gabood fala muu samaynin wailaa haddii kale halkay u noqonaysaa wailaadas ta dambe wa adina alimaamu wailaa yu imaamku ma ogolaanin ninkani qodidan fasaxuma soo qaadanaya isagunba iskaga dhuftay waana wadadii waasic ahayd ladaa loo kala qaadaya markaa fain xafara limaslaxati isagun baa meeshan ceel yar ka dalooshaday oo xidhay oo doonaya isagu inuu wax ka dhigto fadamaanu baa calayhi magdhow ayaa lagu leeyahay filadari haddaan qaban fadamaanu ayaa lagu leeyahay ninkaa haddaan imaamku sugin maxaa yeelay de haddii dadka ka wada dhaxaysu keligii isagu iska goosta ama limaslaxati uma goo qodin aw xafara limaslaxatin caama dan guud ayuu u qoday oo masalan ceelkan wuxuu u qodayey dee si ay dadkan waddada maraya raadan uga cabbaan ama balli yar buu meesha ka samay si ay biyo u galaan oo dadku ay u intifaacsadaan ogolaanshana ma haysanin falaa damaana magdhow laguma laha biladari haddaan qaban maxaa yeele maslaxadii caama ayaa ku jirta mar haddii qofku uu ixsaan iyo wanaag samaynayana dee inuu maamulka iyo marmaridiisu ku dhib noqotaa laga yaabaaye waxba idan la-aantaas yeeli mayse mar hadduu dadka unu qodayo isagu aanu dan shaksiyeed wadanin mar haddaanu dan shaksiyadeed wadanin wa masjidun masjidna ka dariiqin buu la mid yahay masjidkuna waddada ayuunbuu la mid yahay macnaha wuxuu uga jeedaa qodidda masaajidka dhexdiisa wax laga qodaana waddadii ceelka laga qodayay ayuunbuu la mid yahay halkii la isu waafaqsan halkii la isu khilaafsanaaba oo markaa ma banaan tahay dee qofku inuu masaajidka dhexdiisa ceel limaslaxati nafsihi uga qoto imaamkuba ha ogola ha ogolaaday macnaha saas inay banaan tahay uu ka samaysan karo hadduu ogolaansha haysto ayayna tusinaysaa siraajudiin albulqini sheekha la yidhahyo ragga ugu waaweyn madhabka ka mid a ayaa wuxu hada laa yaqulhu axad cid odhanaysaa sidaa ma jirto marka waxay leeyihiin tashbiihaasi la leeyahay wa masjidun ka dariiqin waa fi bacdi lwujuhun ayay iskaga mid ka yihiin lakin wujuhda oo dhan iskaga mid kama aha oo dee limaslaxati nafsi qofka masaajidka ugama qodan karo ceel lakin dee mid caamahi wuu uga qodi karaa marka culamada qaar baa waa karaahiye marka masjida in laga sameeyo ama maslaxa caama ha ama maslaxati nafsi ha u ahaaday in laga sameeyaaba ma banaan qaarna waxay leeyihin haddii bal masalan la yidhaahdo dee waa banaan tahay qofkii qoday markaa magdhow ku iman maayo darkay sheekha la yidhaahna waa damaanayaa buu leeyahay marka waa inaanu dee meeshaa salaada kutukashadeedii mancinaynin oo masaajidka uu waasic yahay waa inaan dadka dee masaajidka soo gelaya aan dadka ka cabaya aanay mashquulinaynin masaajidka waa inaan dhibaato ka soo gaarin waxyaala caynkaas ayay shardi uga dhigeen wamaa shayga tawallada ka dhashay min janaaxin yani berande ilaa shaaricin loo saaray fa madmuunun weeye ma mid la magdhabaya wey wayaxilu waxaana xalaala ikhraajulmayazibi mayazibi min jaroorada ubixintooda ilaa shaaricin waddo weyn in loo bixiyo ayaa banaan wataalifu bihaaka ku dhintaana madmuunun mid la magdhabayo weeye filjadiidi haddaan qabano ee fain kaana bacduhu barkii hadduu filjidaari ku jiro oo fasaqada alkhaariju kii baxsanaa uu dhaco fa kullu damaani baa lagu leeyahy wain saqada kulluhu hadduu dhammaantii dhacana fa nisfu baa lagu leeyahy fila saxeedaan qaban waxau sheekhu leeyahay waxa ka dhashaa ee waxyeelaa min janaaxi janaax waxa weeye waa barandihii ka ama looxiyo wax kala ilaa shaarici waddo loo saaray oo lagu hadheeyo wixii ka dhashaa fa madmuunun qofkaa waddadaa u saaray barandaha wuu magdhabayaa dadka maraya meesha ha dhimayo ama yaanu dhimin imaamku ha golo ama yaanu ogolaan maxaa yeelay dheefsiga shaarica la dheefsanayo salaamatu lcaaqiba ayaa shardi u ah yani inaanu keenaynin dhibaato ah ciribtiisu ay nabad qabto adugu dee inay waxyaala yimaadaan masalan dee dhulgariir oo kale iyo waxaankaasi inay yimaadaan oo deedna saa uu ku burburo mooyaano yidhaahdeen dee taasoo kale ma magdhabayo marka wuu magdhabayaa fa madmuunun waxa wuu magdhabayaa kaga yimaada waxa la ilaaliyo wixii markaas ku yimaado qofku waa magdhabaya markaa shaaricana dee haddii milkigiisii un uu joogo ayaa ku baxaya ama milkii kayr oo loo ogolaayo damaan male markaa wixii ka yimaada tacaddi ayaanu samaynin tacaddiga qofku markaa muu samaynin waayo taasi waa masalo wayaxilu waxa xalaala buu sheekhu yihi ninkii muslimkaa waxa xalaala ikhraaju lmayaazib inuu u saaro minjaroor mayaazibtu waa minjarooradii inuu u saaraa buu leeyahy ilaa shaaricin dee waddadii inuu isaga saaraa buu leeyahay walow imaamku yaanu ogolaanin be maxaa yeelay e waxay la mid tahay in barandihii oo kale xadiidu xaakim warinayo ayaa tilmaamay inuu cabbaas uu samaystay minjaroor dabeedna cumar bin khadaab baa yidhi hala kujiyo intay biyaya wax kaga soo dhacdhaceen cumaroo hoos maraya ayuu yihi hala kujiyo markii la fujiyey buu dabeedna cabbaas arkay yuu soo baxay war ma waxaad fujinaysaa buu yidhi minjaroor rasuulkii ilaahay uu halkaa ku sameeyey ayaad adugu fujinaysaa buu dabeetana wuxuu yidhi cumar bin khadaab waqaaf buu ahaa baa la yidhi yani nin isdul taaga ama aada isu agtaagiyo nusuusta wuxuu yihi mar hadday sidaaba tahay oo shay rasuulku uu halkii uu geliya anugu aan ka qaaday wallahi nin dushayda isku taago un baa saaraya bu dushaydana hala isku taago halkiisina ha lagu celiyo bu ta halkiisii lagu celiyo ba marka way iska banaan tahay in loo saaraa wataalifu biha madmuunu fi ljadiid bu yihi haddaba u saartaye wixii ku dhintaa ama biyaheedii ama iyadii xugna madmuunu fi ljadiid waa la magdhabayaa qofkii wuu magdhabayaa hadday dhagxaan iyo wuxuun dee aqalkii intay ka soo raacaan ama quraarda iyo wuxuun dee qof marayun dhashay ka siiyaan adigaa lagaa doonayaa macnaa waa inaan dee aan wax dhibaati aanay ka imanin ayaa u shardiya ilan dheefsiga shaaricaah marka dee waxay ka dhigan tahay masalan ama lamida haddii masalan ninku aqaldhisanayo dabeetana halkaa u dhooqo ka walaaqdo oo dabeetana meeshiiyo biyo ku asqaysiyo dee lagu turunturoodo wax lagu noqdo de waa magdhabayaa wixii markaa meesha ka yimaado qadiim wuxuu leeyahay damaan lagumala waa shay iska daruuriya buu leeyahay sheegikana wuxuu leeyahay daruuri maaha oo dee ninku dhulkaabuu keeni karaayo dee meeb ceel baabuu samaysan karaa si un dadka uu ka ilaa garan waayi maayo haddaba wuxuu sheekhu yidhi fain kaana bacduhu hadduu barkiya damiirku xaguu noqo miisaabku u noqonaya minjaroorka jinaaxiina wuu noqon karaa yacni bahalkii barandihii hadduu barhkii ku jira buu ihi fil jidaari barhkii baa gidaarka ku dhex jira barhkiisa kalena dee dabadda ayuu soo baxsan yihi masalan kala badhna gidaarka ayuu ku jiraayo masalan dee aqalka ayuu kusoo ceshan yahay kala badhna dabadda ayuu baxsan yahi fasaqada alkhaariju intii baxsanayd unbaa intay dhacday go'day wax dishay fa kullu damaani ninka waxaa lagu leeyahay magdhowgii oo dhan masalan minjaraarki waxaad ka soo qaadaa dee inay jingo dheer oo la dhuubayo isku taallay ahaydoo masalan kasoo qaad laba mitir ba ah ama saddex mitir ba ah saddexdaa mitir baa mitir iyo badhna guriga ayay dul saaran inay ku jiraan mitir iyo badhna waa ka baxsan yihiin mitir iyo barkii ka baxsanaa ayaa haddaba jabay oo dhacay markaasay wax dileen fa kullu damaani magdhowgii oo dhan waxaa waxyaana masala qof buu dilay qofkaa magdhowgiisi oo dhan baa lagu wada leeyahay wain saqada kullu hadday saddexdii mitirba isa soo raacaanna oo dhammaantii intii daakilka intii khaarijka ahaydba fa nisbuhu dama waxaa waxyeeladaa ku timi barkii ayaa ninka lagu leeyahay sidaas xeedaan qabano macnaha ujeedaduna maxay tahay ama maxaa u kala farqiyaa waxay leeyihin culimadu nimankan fuqahadu meeshay wax ka soo saareen waa aad bay u cajab qabtaa waxay leeyihiin qofkan inta hortu aqalkiisa ku jirta waa loo ogolaayoo iyada damaan kama imanaynin waxaa damaanka keenaya ama magdhowga waa intan baxsan bay ahayd marka intii baxsanayd ee damaanka keenaysa hadday go'day waxyeelayso waxyeeladaasoo dhan ninkii waa laga doonaya oo wax qofkan magdhowgiisa uu ku waajibaya baa keenay waysaqada kullu hadduu dhammaantii wada dhacana fa nisfu damaanka barkii ayaa ku waajibaya oo dee dhimashadani waxay ku timi intii milkigiisa ku jirtoon damaan ka imanaynin iyo intii baxsanayd oo damaan ka imanayay deedna waa loo qaybiyey labadoodii nisaan bay dabeetana noqotay waxay yidhahdeen marka culimadu laqdi ayaabay masaladan ku sameeyeen xagga fiqi ahaan ama yacni googaalays oo kale waxay yidhahdeen waxaanu leenahay ama waxaa jirta nin haddii uu qof masalan loox ama shay ku dilo diyadiisa barhkii ay ku waajibayso shayga oo dhan hadduu qof ku dilo diyadiisa barhkeed ayaa ku waajibaya hadduu barhkii ku dilana diyadii oo dhan baa ku wada waajibaysaa waa masaladan aynu hayna lafteeda un hadduu shayga oo dhan ku dilana diyada barhkeed baa ku waajibaya hadduu barhkii ku dilana diyadii oo dhan baa ku wada waajibaysaa waa laqsi baa la yidhahdaa fa nisfu fil asaxi markaa niski ayaa ku waajibaya wain banaa jidaarahu hadduu gidaarkiisa dhiso maa'iran idaa shaaricin isagoo u eeranaya ama u janjeera wado faka janaaxin buu lamid yahay o mustawiyaan ama isagoo toosan buu dhisay famaala waa ishay dabeed wasaqada waa dhacay falaa damaana magdhow lagu maray wa qiila waxaa la yidhi inamkanu hadday suurtogelaysay hadmuhu inuu buriyo waislaaxu iyo hagaajiya damina waa magdhabaya ee walow saqada biariiqi hadduu ku dhaco facasara bihi shaksun qof uu ku turunturoodo aw talifa maalun ama xoola ay ku dhintaan falaa damaana fil asaxi asax haddaan qabana magdhow lagu maray waxau sheekhu leeyahay hadduu ninku dhiso gidaarkiisa ayuu dhisay mailan ilaa shaaricin wuxuu ka tegay dee isagoo hayslahoo qalooco oo wadda ku janjeera ama dee milki cid kala leeday faka janaaxin buu la mid yahay barandihii oo kale oo wixii ku dhintaa walow imaamkubaa ha ogolaadee dee waa la magdhabay ilaa shaaricin taanili hadduu milki kaleu leeyahay inuu ku fooraro damaan male leanna wuxuu leeyay milkigiisa siu doono inuu dhisto haddaan dee cid kale aanay ukaraysina amaanay ku jirin markaa waa marka uu xaggaa usii janjeedo laakin wuxuu yidhi o mustawiyan gidaarkan wuxuu dhisay isaga oo toosan famaala dabeedna gidaarkii ayaa leexday oo waddow leexday ama milki kalu leexdo waxbaa ku dhacayo biyo iyo waxbaa galay wuu janjeersaday wasaqada dabeedna waa dhaco shay qof waxugu dhaco wuu dilay falaa damaana magdhow laguma le ninkaa maxaa yihi qofkani milkigiisii buu ku tasarufay iilashadana de isagu muu keenin gidaarkan weecdayna ee qalloocdayna isagu muu keenin markuu dhisanayana milkigiisii ayuu dhisay de isagoo iska dhacayunbuu ka mid yahay qiil baa wuxuu leeyahay inamkana wahadmuhu wa islaaxu damina war ninkan hadday u suurto gelaysay inuu dumiyo oo uu hagaajiya dee waa magdhabiya isaga gabad falsabiya ilan waxaan janjeeray wadada ku eega mayhayn haddii laakiin ninka ay ka basahayd oonay u suurto gelaynin dee waxba yaanu markaa meeshaa ka magdhabin buu leeyay laakiin hadduu ku dhaco buri waddadii walow saqada biariiqi gidaarkii ayaa waddadiis kaga dhacay facasara bihi shaksun dee qof baa ku turunturoodo dabeedna madaxa dhagxantii mid kamida ku dhuftoo dhintay falaa damaan aw talifa maalun ama maal baa ku dhintay falaa damaana magdhow laguma laha sida saxeedan qaban waxau sheekhu uhi walow saqada biariiqi hadduu waddada ku dhaco facasara bihi shaksun aw talifa maalun falaa damaana sida saxi magdhow laguma leh mar haddii wixii markii hore u dhisay uu dhaco deedna qofku ku turunturooda ama maal ku dhinsa damaan laguma leh sidaa saxi maxaa yili milkigiisii ayuu ka dhisay iilasha la-aan dhiciddana dee ficilkiisa kuma iman bay leedahay ama ha ku gabood falo ka qaadid ama iu kugabood waxay leeyihiin haddii uu ka qaadi waayey taaniga asaxa ka hor jeedaana haddii uu ka qaadi waayey dee isaga ayaa gabood falayoo magdhowgii ayaa lagu leeyay sidaas ayaana mukhtaar oo la doortay bay leeyihin culimada badidooda walow daraxa hadduu ku duro qumaamaatin qashin iyo waqushuuru batiikin habhabka qolofdiisii ayuu biariiqin ku tuuray fa madmuunu weeye cala saxiix haddaan qabano waa la magdhabaya bixi ka yimaado waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku tuuro qumaamaad jamcu qumaam waa xashiishkii ayuu wadda ku tuuray waqushuuru biikin xabxabkii ama muuskii iyo rumaankii iyobu qulufdoodii ku turay waddadii dee dad baa ku turunturooday o isla rogtay deedna waa ku dhinteen fa madmuunu wey cala saxiixi haddaan qabno sida saxiixa waa madmuun maxaa yeelay wuxuu dee waddadii dhigay wax dadka ay dhibaata kaga imanayso waddadana wax dadka ay dhibaata kaga imanayso in la dhigo dee may ahayn oo may habboonayn wallahu aclam waxaynu ku dhex jirnay waxyaalihii diyada waajibinayay taa waxa intaa hore sheekhu inooga soo hadlay markaa sababta waxalaagtay uu mid yahay halkan wuxuu inooga hadlayaa iyadoo sababta waxalaagtay ay dhowr yihiin walow tacaaqaba haddii ay isla cirbiyaan oo aysaga dambeeyaan sababaa halaakin halaag labadii sababood ayaa iskala cirbiyey oo qof uu ku dhintay fa calal awali ka hore ayaa magdhowgii lagu leeyahay waa maxay bi-an xafara waa inuu qodo midiceel wawadaca aakharu mid kalena xajiran dhagaxudhigo cudwaanan labaduba si xadguduba ay u qodaan oy u dhigayso dhagax fa cusira bihi dabeedna lagu turunturoodo oo waqaca alcaasiru kii turunduroodayna uu ku dhaco bihaa ceelkii fa calalwaadici ka dhagaxa dhigay ayaa addamaanu damaanka lagu leeyahay ee fain lam yatacadda haddaanu xadgudmin alwaadicu ka dhigay falmanquulu see lasoo raray tadmiinulxaafiri ka qoday in la magdha laga magdhabayo weeye waxau sheekhu leeyahay haddii ay isla cirbiyaan halaag labadiisa sababood macnaha laba shay oo mid waliba hadduu gaarkiisa ahaan lahaa uu halaagi lahaa ayaa isla cirbiyey oo bimacnaa isaga dembeeyeyoo ka wada qayb qaatay qofka dhimashadiisa ka hore ee xagga dhimashada ama diliddan ku horeeya maaha xagga helidda iyo dhigidda ka hore xagga dhimashada ku horeeya ayaa magdhowgii uu raacaya markii quw ahaan iyo awood ahaan isagu uu ku rajaxmo waa maxay labadii sababood masalan wuxu uhi bi-an xafara shaksun bi'ran qof baa ceel qoday wawadaca aakharu xajaran mid kalaa soo cararoo isna dhagax buu duldhigay ceelka qarkiisii buu isna dhagaxii duldhigay qoodidda iyo dhagax dhigiddaasina waa cudwaanan mid waliba waxa weeyaan xadgudub ayuu kana u qoday oo mase milki kayro kale ka qoday kana ogaan buu si isna usii dhigay ama qodidda ha horraysa ama ha dambayso dabeedna markay sidaa tae midna uu godkii qoday midna dhagaxa duldhigay ayaa fa cutira bihi dhagaxii ayaa lagu turunturooday nin baa dhagaxii intuu ku turunturooday wa waqaca alcaasiru kii ku turunturooday qasadlaan buu bihaa ceelkii dabeedna ugu dhacay ceelkii buu gunta tegayoo halkii buu ku dhintay markaa laba sababood baa meeshii yaalla mid waa dhagaxa uu ku turunturooday midna waa dhiciddan ceelkan ku dhacay labadaas sababood ayamaa magdhowgii lagu lagu xidhiirinayaa markaa wuxuu sheekhu yihi facalalwaadici ka dhigay dhagaxa duldhigay ayaa adamaanu magdhowgii lagu leeyahay maxaa yeelay kdee ku turunturoodkan ayaa qofkan ku kallifay inuu meeshan ku dhaco oo dabeedna saa ku halaagsamo markaa dhagaxan dhigitaankan dhagaxu wuxuu yahay sabab hore oo halaag gule waa sababtii hore ee dhimashadan iyo halaaggan lahayd ceelka qodidiisuna waa sabab labaad waa sabab labaad markaa kaa hore ee sababta hore leh ayaa la raacinayaa markaa awood ahaanna labada sababoodkaasaa xoog badan laakiin haddii masalan qodiddu ay iyadu xagga quw ahaan iyada ay xoog leedahay oo masalan qof baa ceel si gardaraabu u qoday mid kale ayaa dabeetana mindi dhex dhigay kii markaa qofkii ku dhacayaa mindidii ku dhintay markaa magdhowga waxaa lagu leeyahay ka qoday maxaa le qodidda ayaa imika labada sababood dee xoog badan oo isaga ayaa dhiciddan keenay fa cala alwaadica damaanu kaa waadica dhigay ayaa damaanka lagu leeyahay dee waanaynu da ehlu damaan waa inuu yahay kaa dhigi waa inuu ehlu damaan yahay oo hadduu masalan gaal xarbiyahoo kala dhigo ama bahaloo kale ayaa dhigay dee midkoodna markaa damaankii laguma leh markaa weliba waxaynu nidhi wawaqacal caatiru kan ku turunturoodan uu ku dhaco qasad la-aan baynu nidhi haddii uu dee isagu dalaq isku siiyo taana magdhow ma jiro haddaba wuxuu sheeku uhi fain lam yatacadda alwaadicu kan dhagaxa dhigay ayaan isagu xadgudub la imanin waa maxay dee ninkani meel uu leeyahay buu ka qotay kanna dhagaxa wuxuu dhigay meeluu isagu leeyahay oo masala meel u dhaxaysa oo kusoo dhow buu ka qoday ceelka kanna dhagax buu xaggiisii dhigu isyidhi dee dadkaagu yay ku dhaceen xaggan ha ka maraan mid baa dee dhagaxii isku taago ku dhacay falmanquulu sida lasoo raray tadminu lxaafiri ka qoday ayaa laga magdhabayaa oo magdhowga raacaya maxaa yeele isaga ayaa markaa mutacadiya kan waadici isagu ma xadgudbin walow wadaca hadduu dhigo xajaran dhagax waakharaani laba kalena xajaran bay dhigeen fa cutira bihimaa labadii baa lagu wada turunturooday fadamaanu magdhowgu waa alaaun waa saddex waqiila waxaa nisfaani waa laba qayboodun baa leeyihi waxau sheekhu leeyahay haddii uu qof dhigo masalan dhagax buu dhigay wado si wuxuu dhigay xadgudub ah waakharaani xajaran laba kalena dhagax bay dhigeen facutira bihimaa qof baa labadii dhagax dhexdoodii intuu masalan labadii dhagax isbulyaal buu dhexdoodiiba cagta saaro uu dhacay waa ku turduroo sidii buu ku dhintay fadamaanu magdhowga ninkaa dhintay la magdhabayaa ahlaaun waa saddex saddex ayaa loo qaybin oo ninkii keli ahaa ee dhagaxa dhigayna ulus baa la xisaabin saddex meelood oo meel labadan kalena dee labadii dalool ee kalea la xisaabinaya xagga madaxa ayaa la dadkii waxyeelada geystay madaxooda ayaa la eegaya qiil baa wuxuu leeyahay adamaanu nisfaan maye magdhowga ninkaa la magdhabayo waxaa loo qaybin laba un oo ka horena nis baa lagu leeyahy ka kalena nis baa lagu leeyahy oo waxaan la dhigay bacdaaba uu laba yahay xaggan madaxa isagu qowlkan eegi maayo wuxuu leey waxaan la dhigay mar hadduu laba yahay oo kaasina dhagax keligii dhigay labadana dhagaxunay wada dhigeen labaha loo qaybiyo oo kii hore dhagaxa dhigayna jeexa la saaro magtii labadan kalena jeexa la saaro ayuu isagu qowlkaasi leeyahay walow wadaca hadduu dhigo xajaran dhagax ayuu qof dhigay facatara bihi rajulun nin baa ku turuturooday fadaxrajahu dabeedna wuu wilanwiliyo xaggaas u dhaqaajiyey facasara bihi aakharu mid kale ayaa ku turuturooday daminahu lmudaxriju kaa dhaqaajiyey ayaa magdhabaya waxau sheekhu leeyahay qof ayaa wuxuu masalan wado ayuu dhagax dhigay facasara bihi rajulun qof baa dabeedna ku turturooday dhagaxii fadaxrajahu dabeedna dhagaxii ayuu xaggaa u labanlegdeeyey halkii hore u yaalay turunturada ninka ku turunturada ka qaado meel kale sii dhigtay factala bihi aakharu mid kale ayaa isku taagayoo kiibuu isla rogo madaxa dhulka ku dhuftayoo naftiibu waa ka booday daminahu lmudaxriju waxa magdhabayaa kaa labanlegdeeyey ama wilanwiliye ayaa magdhabaya markii hore ku turunturooday maxaa yeelay dee halkanuu imika ninkani kaga turundurada isagaa keenay isagaa ficilkiisa ku keenay marka bacdamaaba halkuu falkiisa isagu ku keenay lagu turunturooday isagii baa magdhowgii lagu leeyahay ayaa dhigay markii hore lo odhan maayo halkii hore la dhigay iskaga tegay adaa halka dhigay maad ka qaadi walow casara hadduu ku turunturoodo biqaacidin mid fadhiya ow naayimin ama mid hurdaa ow ama waaqifin mid taagan biariiqi wadada wa maataa dabeetana way sildiiro labadiba waa dhinteen aw axadumaa midkood baa dhintay falaa damaana magdhow ma jiro in itasaca ariiqu hadday waddadu ballaadhan tahay wailaa haddii kale falmadhabu waxa weeye ihdaaru qaacidin ka fadhiya in la hadur yeeli waa naayimin iyo ka hurda la casirin bihi baa ka ku turunturoodame wadamaanu waaqitinka taagan waa la magdhabi la casirin bihi ka ku turunturooday se la magdhabi maayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku turunturoodo qof soconaya biqaacidin mid fadhiya aw naayimin ama mid iska seexday aw waaqifin ama mid mur iska siiyo oo taagan biariiqi waddadii walaw casara biqaacidin biariiqi aw naa'imin biariiqi aw waaqifin biariiqi intuba way wada taallaa wamaataa caasirkii iyo macsuuru bihii kii turunturoodiy kii lagu turunturay labadiba waa isla dhinteen aw axadumaa ama midkood baa dhintay falaa damaana midna magdhow laguma leh ee labaduba waa hadur in itasaca ariiq haddii waddadu ay ballaadhan tahay dee labadoodiba waa hadur maxaa yeelay dee hortuu kan waxay leeyihiin meesha ama fadhiistay ama seexday ama istaagay xadgudub ma samaynin oo wax la yidhaha lagu magdhabo la yidhaahdo war magdhab bixi ma jiro ka ku turturooday labdiisu dee waxaa u bannaanayd inuu bannaankaa iska maray mar hadduu isna soo doondu saa ku qurhbaxay sidaasay leeyihin haddaba hadalkan inaan midkoodnaba damaan lagu lahayn waxa uu ka raacay minhaajku kitaabkan muxarar ee uu ka soo gaabiyey oo inay kii turunturooday iyo kii fadhiyay iyo kii hurday iyo kii taagnaaba ay hadur noqonayaan ayuu tilmaamaya hase ahaatee hadalkaa waxaa la tilmaamay inuu muxarar oo keliya uun ku gaar yahay ee rawdaha iyo kutubta kale ee madhabku waxa ay caddaynayaan in waxa la hadur yeelaya uu yahay ka turuturooday ee kaa turuturooday tolkii waxaa lagu leeyahay kan fadhiyey iyo kan hurday iyo kan taagnaaba magtoodii iyaga waa lagu leeyahay waayo mar haddii waddadu ay ballaadhan tahay dee ninka seexdayna gabadfal ma samaynin ka fadhiistayna gabadfal ma samaynin ka taaganna gabadfal ma samaynin ka hirdiye dusha ka soo baxay ee waddada intaa laegday ayaga u soo doontay kaasaa mutacadi oo isagoo xadgudubka sameeyey isagii hadur ha noqdo isla markaa tolki hamag dhaban u xogaystay sidaas weeye hadalkanna yani waxaa lagu awili karaa baa la yidhi falaa damaana macnaha magdhow ma ahani cala alqaacidi wanaa'imi walwaaqifi kuwaa magdhow laguma leh tacasubkaas ay iskaga jireen kuwaa magdhow laguma leh laakiin caasir inta la kii turunturooday inta la hadur yeelaabaa tolkiina magdhowgi laga qaadaya in itasaca ariiq waa hadduu waddadii waasic tahay wailaa yo waddadii waasic maaha waxa weeyaan meel yaroo cidhiidhi ah oo laba qof isku weydaaranaynin mar hadday waddadu caynkaa tahay falmadhabu ihdaaru qaacidin wanaa'imin nin seexday iyo mid fadhiistay labadaasi waa hadur iyagu horta mar haddii waddadu wax yaroo cidhiidhiya ay toon laba qof isku weydaaranaynin dee ka seexday in madaxa la iskaga taagay isagaa dhigtay ka fadhiistayna waa la mid oo waa ihdaaru qaacidin wanaa'imin maxaa yidha waddada marka caynkaas waa marid uun fadhigan iyo seexashadan ayay ku gabad faleen laa caasirin bihimaa kii ku turunturooday hadduu gidaarkii madaxa ku dhufto oo uu dhintay isaga la hadur yeeli maayo laakiin labadoodii waa la hadur yeeli maxaa yidha isagu dee gabadfal ma samaynin ee labada tolkood ayaa lagu leeyay magtiisii waa damaan waaqifin weeye halkii ay ka hurdeen ama ka fadhiyeen hadduu taagan yahay isaga waa la magdhabayaa maxaa yeele shaksigu dee waddadii la marayay wuu wuu istaagi karaa oo dee ama wahsi iyo markaa yuu isu taagi karaa ama hadal maqlidii amase ama qof rafiiqa sugidii marka istaaguna dee waxa uu ka mid yahay waddada dheefteeda ayuu ka mid yahay markaa qofkii istaagay isaga la hadur yeeli maayo laa caasirin bihi kii ku turunturooday isaga la magdhabi maayo oo isagu gabadfal buu sameeyey qofka waddada taagan dee maad iska dhaafdin way mar haddaad adigu kortay yidhahdeen magdhowgii lagu leeyahay wey markaas sidaa u kala fahma wailaa falma haddii waddadu ay cadiri tahay falmadhabu ihdaaru qaacidin wa naa'imin waa in ka fadhiya iyo ka hurda la hadur yeelaya laa caasirin bihima labadooda kii ku turturooday la hadur yeeli maayo waa la magdhabaya wadamaanu waaqifin kii istaagay waa la magdhabayaa laa caasirin bihi ka istaagay ka ku turturooday la magdhabi maayo waa la hadur yeelaya faslun fima yuujibu shurkata fi damaan waxau halkan nooga hadlayaa bal waxyaalaha keena magdhowga in lagu shuraakoobo istadamaa ida stadamaa markay ishirdiyaan bilaa qasdin ujeedda la'aan fa calaa caaqilati kullin mid la arka tolkii nisfu diyatin mukhafafatin diyo la fudaydiye barhkeeda ayaa lagu leeyahy ee wain qasadaa hadday u qastiyaan fa nisfuhaa barhkeedoo muqalladatan laasiyey baa lagu leeyahy aw axaduhumaa baa u qastiyey falikullin xukmu mid waliba xukunkiisa ayuu leeyahay wasaxiixuna anna calaa kullin mid kasta kafaaratayni laba kafaara lagu leeyahay waxau sheekhu leeyahay haddii ay ishirdiyaan ida istadamaan macnaha waa markay fooda isku dhuftaan laba qof oo hore oo dhammaystiran ama oo xabfushanaadaan ama ha soconayaan ama ha sii jeedaan ama ha sii kala jeedaan hadday ishirdiyaan bilaa qas qasad la-aan bay isku hirdiyeen de waa laba indhaba oo la sii daayo jig ama dee madowbaabay ku jireen ama de waa dadkan imika wada fikirayo waaba markaa meel bay la yar haysteenoo waa isku dhaceen labadiiba dabeetana waa qurbaxeen facalaa kullin facalaa caaqilati kullin mid la arko tolkii waxaa lagu leeyahay nisfu diyatin mukhafafa diyo la fudaydiyey barhkeed ayaa tolkii lagu leeyahay oo la siinaya warasadii kale diyo la fudaydiyey ayaa barhkeed la siinaya waayahay maxaa nis horta loo yidhi waxa nis loo yidhi qofkani wuxuu ku dhintay ficilkiisa iyo ficil qof kale markaa isaga qaybka qaabilsan waa la hadur yeelayaa ila isku dhacan ayuu qofkii ku dhintay markaa waa falu isagu leeyahay ee midowka kale leeyahay markaa inta isaga qaabilsan waa kala badhay isagaa hadur yeel ilain isagii wax la ysaga qaadi maaye niska horta halkaasu ka yimi xageebay mukhafafo ka ahaatay mukhafafana waxay ka noqotay waa khata maxdi ah waa gef badhax tiran oo xaggaasay mukhafafo ka noqotay oo waxaa la yidhaha wax kasta oo dee qofka falkiisa iyo fal cid kale isugu yimaado qofka kale damaanka lama wada saaro waxa la yidhaha masalan haddii adoo soconaya uu qof kabta xagga dambe iskaga taago ood ku dhaqaaqdood kab kar kaga siiso waa la kabtii waa laydin dhinaynoo kala badhow baa lagu siin waayo dee kabtadi kujoogsigan oo qudha kumay gooyda kudhufatkaad ku dhufadiyo kujoogsigii oo la isu geeyey ayay ku gooday haddaad dee dafis tidhaahdaan oo cirkaa iskala timaadaan oo halkan madaxa ku wada dhufataana oo labadiin isla dhacdaana iyaduna waa la mid oo qofkii la wada saari maayo wain qatadaa haddaba labadoodaba waa u qastiyeen isidaamkan iyo isjiirhkan labaduba waa u qastiyeen oo de waaba dagaalamayeen fa nisfuhaa muqallada diyada barhkeed oo la adkeeyey baa mid kasta tolkii lagu leeyahayoo ka kala dadka dhaxlaya la siinaya markaa nisfu diyana dee waa sidaynu soo sheegnay muqalladana waxaa loo adkeeyey dee qatliga ayaa shibulcamdi noqonaya shibulcamdi ayuu noqon sia qaalibka dee isidaamkaasi ma dilo camdi maxdiya markaa kama suurtogelayo oo qisaas ku tacalluqi maysa hadduu midkood dhinto ka kale si aanu dhiman aw axaduna midkood baa qastiyey midkood baa wax jiidhay sidii bay ku dhinteen falikullin mid la arka xukmuhu buu leeyahy mid waliba xukunkiisuu leeyahayo xukunkiisuna waa maxay dee kii eer camdiyeyna waxa tolkiisii lagu leeyahy nisfudiyo muqallado ah kii aan qastiyinna nisfudiyo mukhafafabaa tolkii lagu leeyahy وصحيح وقال صحيح أن على كل من كستا كفارتين تركذي سوى لقوله لبا كفاره والله كفاره حقيقة كمان مدوى النفدي سودلي تكرنا وسحيب كي ودلي أي لو عيقوش لكم إن لبا النف هلا قوت وكفارتنا ديمك هلا بدودو هلا بر من غطو قف كان نفدي سدلنا كفارة لقوله وايه وإن ماتا hadday dhintaan maca markuubayhimaa iyagii waxay fuushanaayeenba hadday isa dhintaan fakadaa sidaas weeye wa fii tarikati kullin mid la arka wuxuu ka tegayna nisfu qiimati daabati alaakhari ka kale daabadiisa qiimaheeda niskeeda ayaa lagu leeyay wa sabiyaani labadii sabi ow majnuunaani ama labadii waala ka kaamilayni ayay la mid yihiin laba dhammaystiraan وقيل وعين أركبهما الولي هدوه شيء تعلق به الضمان مقدو يسقون بالراعي ولو أركبهما أجنبي هدوه شيء ضامينهما ومقدو ودابتيهما يجي لو دابوه مقدو وعلى شيخ لا يهي هذه أي دنتان أيجي وحي فوشناين با مثلا لبقى قاعدين بيكا فوشناين وادنتين laba faras bay kala wateen laba awr bay kala wateen waa qurbaxeen fakadalika horta xukunku waa sidaas oo xagga diyada iyo xagga kafaaradaba waa sidaa waxaase la kordhinayaa fii tarikati kullin mid la arko tarikadiisa iyo wuxuu ka tegey nisfu qiimati daabati laakhari ka kale daabadii uu fuushanaa qiimaheeda barhkeeda ayaa lagu leeyahay qiimaheeda barkeeda ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay dee daabadani waxay ku dhimatay fal qofkan iyo fal mid kale markaa intii ficilkiisa qaabilsan nisa waa la adur yeeli nis un baa lasoo qaadi markaa markaa mid walba waxaa lagu leeyahay tarikadiisa uu ka tegey daabadii ka kala fuushanaa qiimaheedii oo la kala badhay barhkeed isutuuridina halkan way ka iman kartaa laakiin xagga diyada istutuuridii kama iman karto waayo dee warasaa la siinaya warase iyo caaqirana waa kala gaar tol iyo dadka dhaxalkanina waa kala gaar allahuma dee inay tahay tolka mid waliba ciddii dhexlaysay unay tahay geelna aanu jirin haddii geelna la waayo cid walbana k mid walba ka dhexlayana caaqiladiisu inuu taqaasiimaado waa dhici karto la idhaha istutuura waaya waa sabiyaani oo majnuunaan waxa meesha ishirdiyey laba sabi ama laba majnuun oo waalan ayay ishirdiyey ka kaamilayni waxay la mid yihiin laba qof oo dhammaystiran oo kuwaynu ka soo hadallay ah oo waxay dee xagga diyada nisudiyadii iyo xagga takliifka iyo takriifka fududaynta iyo khafifintaba maxaa yeelay haddii majnuunka iyo sabiga kawaalan iyo kasabiga hadday nooca tamyiizin leeyihin wax kala garanayaan camdigooda camdi baa la yidhaha sharci ahaan camdigooda waa camdi haddii kale oray waxba tamyiiz lahayn dee camdigooda khatahumba markaas ka noqonaya waa markay dee nafahaantooda u fuulaan qiil baa wuxuu leeyahy in arkabahuma alweliyu hadduu weligu fuushiiyey oo weligii kuwa yar isagu waxaan saaray tacallaqa bihi damaanu isaga ayaa mag dhabaya isagun baa damaankii loo raacay maxaa yeelay khatar baa ku jirta iyo waxaanay kasoo bixi karin kan waalanayo dee kan yare walow arkabahuma ajnabiyun hadduu fuushiyo ajnebi ar adnebilow farasin ku dhacbudi adnebilow farasin ku dhacbudi ajnebi daaminahuma wa daabatayhima isaga ayaa labadooda iyo labadoodii daababa isaga ayaa mag dhabaya isagaa tacadi ku sameeyey fuushiinta uu fuushiyey ibnu mundirna ijmaac buu kusoo naqliyay arrintaa ow xamilaani laba uur labay sirdiyey waasqadata labadii ilmana waa soo tuureen fadiyatu kamaa sabaqa horta magtu waa sidii inoo soo hormartay wa calaa kullin mid la arkana arbacu kafaaraatin afar kafaaraad lagu leeyay cala saxiix haddaan qabo wa calaa caaqilati kulli mid kasta tolkeedna waxaa laga doonaya caaqilati kulli nisfu quratay jiniinayhima labadooda uur jiif labadoodii quro mid walba niskeed ayaa laga doonayaa oo mid iyo laba nis oo quraa laga doonaya waxau sheeku leeyahay haddii ay meeshan isku hirdiyaan laba urure laba dumaroo hoola waaskada taas dabeetana halkaasay ilmihii calooshii ku jira ay ku soo rideen marka ayagina waa raaceen inta iyagina waa dhinteen ilmihiina waa dhinteen fadiyatu kamaa sabaq horta magti waa sidii noo soo hormartay oo dee mid walba diyadeeda barhkeed ayaa tolkeed lagu yeelanaya ninka kalena waa la hadur yeelayaa oo waa intaa ila qaabilsanay waxaa kaloo ku waajibaya tarikada mid la arka waxaa labadaa urkaa arbacu kafaaraatin cala saxiix afar kafaarana waa laga doonaya oo xageehii kala yimaadeen midi nafteeda ayay marka hore ugu waajibaysaa midina waxay ugu waajibi uurjiifkeedii mid labaadna waxay ugu waajibi gabadhaa kaley dishay mid saddexaadna afraadna waxay usii waajibi uurjiifkeeda mid walba afartaa kafaaro ayaa laga doonaya maxayna mid waliba dee waxay sabab ka geysatay afar nafood halaagood ayay sabab ku leedahay wa calaa caaqilati kullin mid la arko labadaa dumar ah tolkeed waxaa lagu leeyahy nisfu quratay jiniinayhima labadoodii jiniin labadoodii urjiif labadoodii quro barhbarhkood ayaa lagu leeyahy quradu way noo iman doontaaye xilligii hore addoon bay ahayd qiimaheedu uu shan halaad yahay maanta waa shan halaadun quradii markaa mid kasta waxaa laga doonayaa ayada uurjiifkeedii shan laba halaad iyo bar baa looga doonaya masalan haddoo laba halaad iyo bar baa looga doonaya ta kale uurjiifkeediina laba halaad iyo bar baa looga doonayaa iyadu shantaasay bixin ta kalena shanta kale ay bixin maxaa yeelay gabadhan uur kale hadday dee nafda wixii caloosheeda ku jiray ay waxyeelayso oo ilmihisa quradii oo dhamme tolkeeda ayay ku waajibaysa xagga qurada dee waxba kama hadur yeelin oo waxba iyada ka lumi maayaan xagga qurada xagga diyada nis baa waajibaya nisna waa la hadur yeelayay laakiin xaggan urjiifka shantiisi waa ku wada waajibayaanoo iyada waxba la hadur yeelay maxaa yeelay jiniinku de jinabi buu dumarkan ka yahay jinabi buu ka yahay marka iyada waxaa laga doonayaa nisfulquro jiniinkeedi iyo nisfulquro kii kale ah ta kalena waxaa laga doonaya nisfulquro keediah iyo nisfulquro kii kale ah ayaa laga doonaya aw cabdaani laba addoon bay sirdiyey fahadur akaka aw safiinataani bay sirdiyey laba dooyo fakadaabatayn laba daaba un bay la mid yihiin walmalaaxaani labadii maxaa kabtanadii ama kuwii waday ka raakibayni bay la mid yihiin in kaanata lahuma haddii ay iska leeyihiin ee fain kaana fiihimaa maalun ajnabiyun haddii uu ku sugan yahay lazima kullan mid la arkay waxa ku lazima nisfu damaanihi damaankiisa niskii